labada qodob waxa waaye godadkii oo galadweyne lagu soo celiyey waa qodob qodobka labaad annaga dagaalo badanaa gobolkaa ka dhacay in naloo naloo ogolaado dibi heshiisiin inaan samayno si dadku isku dhex galo sababta oo ah dadku hadduu dagaal dhex maro aan la heshiinin wax laysku mudarsan karo labadaa qodobaan ra-iisul wasaaraha u sheegay weliba waxaan ka codsanay si gaara inay gogasa dibi heshiisiinta ay noogu dhawaaqaan saakay isaga prime ministerka iyo wasiirka arrimaha gudaha nasiib daro ma dhicin inay ku dhawaaqaan haye marka hadda wadahadaladii ma socdaan mise intaasay ku ekaayeen intaasay ku ekaayeen labadii qodobaan annagu weydiisanay waxaana nalama dhihin mayana nalama dhihin prime ministerku wuxuna yidhi waa la noqonayaa waa la noqonayaa dee waxaan u qaadanaa annagu wadatashi dambe iyo dawladda inay kasoo wada hadlayso annagu labadaa qodob waxaan ahayn noo weydiisan dadka bini aadanka wuu isqaban karaa waxaa kaloon ka hadalnay oo sadexeeyey oo markii hore aan fagaaraha ka sheegnay soomaaliya sideed gobol ay ahayd sideedda gobol annagu gobol ka mid ah aan ahayn weli meeshaa inaan joognaa ama toddobadii gobol oo kale waxay dhashay toban gobol war ama hana laga dabageeya ayaga ama hana loo soo celiyo taasna waxbana lagama dhin wasiirka warfaafintoo hadle waxa uu sheegay in aad ka wada hadasheen in odayaashu ay shirka ku noqdaan iyagana ay hormuud ka noqdaan oo aada aqbasheen ma jirtaa taas wax aana aqbalnay ma jirto anaga nooma taalo mar marka ugaas ugu dambayntii haddii adinkuna aan halkaas ku adkaysataan shirkina uu idin xaniban yahay oo maamulkii loo samayn lahaa goboladan ay dhibaata ka timaado sidee gobolka hiiraan aad rabtaan inuu uga qayb galo hanaanka dowladnimada soomaaliya ee soo socota maxaa idin qorshaysan marka laga soo tagay inaad diideen dadkaanu xaba xabadsigo waayo hanaankaas ciidan og eegadood xaa ka jiro simada xaa ka jiro baydhabo xaa ka jiro dadkaanu xabadsigo waayo wixii soo hara alla arkawa